haybatihi wa waqaarihi cindahum shaya asagoo sidaa ahoo suuqi dadkii dhex socdo oo la joogo oo yani la mucaamaloonayo haddana min gayri an yunqisa ma nusqaaminayo daalika kaas min haybatihi haybadiisii iyo wawaqaarihi yani sida loo weyneynayo cindahum agtooda shay-ana kama nusqaaminayo faqad wahabahu llahu ilaahay wuxuu u hibeeye oo siiyey maxamed binu siiriin jalla wacaze hadiyan hanuun baa ilaahay siiyey iyo wasamtan hay-o hay-o waay aragtida qofka laga heybaysana waay wa manaxahu ilaahay wuxuu siiyey qabuulan iyo wa ta'siiran qabuul qowlkiisa la aqbalo iyo wa ta'siiran in lagu ta'asuro qofku wax u sheegaba dee bas wuuwa dhalaalaya fa kaana naasu dadku waxay ahaayeen idaa ra-owhu markay arkaan moxamed binu siriin fi suuqi markay ku arkaan walxaal hum ayagu qaariquuna ay yihiin kuwa yacni adduunyadoodii qaariq kuwaho ku mashquulsan haafiluuna ay yihiin kuwa hilmaansan intabahu way soo baraarugayaan markay arkaan fadakaruu llaha ilaahay bay xusayaan cadda wajalle wahallaluu markaasay tawxiidsanayaan waa ka baro bar alka maxamed binu siriin meesha soo maro laa ilaaha ila allah allahu akbar baa isla yeeraysa ilaahay baa la xusuusanaya markii la arko dadka waxaa ugu khayr badan baa la yidhaha mnk ninka aragtidiisu ilaahay idin xusuusisa wa man dakaratkum ullaha ru'yatuhu ninka ru'yadiisa ilaahay idin xusuusiso kaasaa dadka ugu yani ugu khayr badan marka ru'yadaas yani waxa weeye qof yani ilaahay ka cabsanaya cabsida ilaahay ku dheehana waa inaad tahay hay-addi iyo wasfigii diintu lahaydna waa inaad wadato wa haddaad horta wasfigii diintaba ka tagto maxaa lagugu xusuustaa kaba naas unbaad noqonaysa haddaad un sarwaal iyo saar naf isku siisood orado un ya laakiin wasfigii diinta haddii aad wadato cabsida ilaahayna kuusii dheer tahay oo nin cibaado la aatay bidhaan keliya wax ma tarayse e markaas yani ru'yadaadu waxbay anfici waa ilaahay bay dadka xusuusinaysa ya man dakarakum ullaha ru'yatu ninka aragtidiisu ilaahay idin xusuusiso waay ya marxaban ficilkiisuna uu idin anfaco oo intuu yani qowlkiisaba aan la gaarin waayo ya qowlkiisuna uu xikmad idin ziyaadinayo markaad yani uu hadlana xikmad baad ka helaysaa wa kaanad waxay ahaatay siiratuhu siiradiisu alcamaliya siiradiisa camaliga ah ee uu ka shaqeeyo khayra murshidin linnaasi buu ahaa dadka mid hanuuniye midka ugu khayr badan buu ahaa famaa carada lahu amaraani famaa carada uma soo banbixin lahu asaga amraani laba amar fii tijaaratihi tijaaradiisa ilaa akhada wuu qaadanaya biawsaqihimaa fii diini midka xagga diinta ku rajaxan wa laba arrin markuu isgarab dhigo midka xagga diinta ku wanaagsan unbuu qaadani walow kaanad haba ahaato fiihi fiigiisa khasaaratun khasaaro tusiibu dunyahu adduunyadiisa asiibaysaba ha noqotee arrintaa xagga diinta ku wanaagsan xagga adduunya ahaanba ha ugu khasaaree midaa unbuu dooranayaasay wa kaanad waxay ahaatay diqatu fahmihi fahmigiisa yani daqiiqnimadiisa liasraari diini diinta asraarteeda uu fahmayo iyo wasixatu nadr nadratihi wasixatu aya nadratii aragtidiisa yani saxiixnimadeeda ilaa maa laa yaxilu waa ilaa maa yaxilu waxa xalaashaya wamaa laa yaxilu waxa yan banaanayn oo xaaraamta uu arkayo tadfacuhu mid yacni mariso ayuu ahaa axyaanan mararka qaarkood ilaa bacdi lmawaaqifi mawaaqifta qaarkood ayay yani geynaysaa wa allatii taasoo tabduu ay muuqanayso yani u muuqanayso yani tabduu muuqanaysa qariibatan licuyuuni naasi dadka indhahooda qariib ku ah yani xagga diinta waxaan la fahmi karin buu asagoo ka fahmayaa markaas arrin qariib oo dadku la yaabayaan buu samaynaya min daalika waxaa ka mid a ana rajula nin yaa idacaa calayhi wuxuu ku sheegtay kadiban been ana lahu fii dimatihi dirhamayni nin baa kas yani asaguu marka tibaarinaya imtixaamaya nin baa wuxuu yihi laba shilin baan kugu leh waana been laba shilin baan kugu lehay maxamed bin sirino fa abaa wuu diiday an yucdiyahu inuu siiyo iyaahumaa iguma lehid buu yidhi maku siinay anig iguma lehid laba shilin faqaala lahu rajulu ninkii baa wuxuu u yihi ataxlifu ma dhaaranaysa waa yahay ii dhaara hade anu markhaati kuga keenay inaan igu lahayn inaan kugu lahayn ii dhaaro wa huwa yadunnu wuxuu u malaynayaa ninkaasu annahu laa yaxlifu inuusan u dhaaranaynin min ajli dirhameyn wuxuu leeyahay maxamed bin sirn marna laba shilin uma dhaaranayo fa qaala wuxuu ihi nacam waan u dhaaran waan dhaaranaya inaadan laba shilin igu lahayn faxalafa lahu u u dhaartay faqaala annaasu dadkii baa waxay yidhaahdeen lahu maxamed bin sire waxay u yidhahdeen yaa abaa bakrin abaa bakrow kunyadiisaa la ohan jiray ataxlifu ma dhaaranaysaa min ajli dirhamayni ma laba shilin baad ilahay magaciisa ugu dhaaratay wa anta adigu alladii kii aa tahay taragta ka tegay amsi shalay arbaciina alfa dirhamin afartan kunoo dirham baa isaga tegtay fii shayin raabaka oo mimaa laa yartaabu fiihi axadun hayrak wax aan wax laga shakiyo lahaynoo dadka kale aysan ka shakinaynin yuu ka shakiyey ama xoogaa waxaad wax soo galaan afartan kun buu kaga tegey sidaa shaki darteed ama diinta xaggeeda oo wax kugu soo galaan markii shaki yaroo ku galay oo dadka kaleba ay shakisayna waxaa wax laga shakiyo maaha ay leeyihiin yaan afartan kun ooga tagtaye laba shilin maxaad oogu dhaaratay waaba wax yaab leh saasay yidhahdeen fa qaala wuxuu yidhi nacam axlifu waan dhaaranayaa fa innii anigu laa uriidu ma doonayo an udcimahu inaan siiyo xaraaman xaraam wa ana aclamu annahu xaraam hadda haddaan dhaarta iska daayo anigu waan iska dayn karaaye oo labada shilin waan siin karaaye haddee wax xaraana uu qaatay soomaa ninkaan aan xaaraanta cunsiinayaan diidayaabu inay labada shilin xaaraan yihiin baa dhogaay uusan igu lahayno marka xaraan asagaan xaaraanta ka badbaadinaya ee lacag jecel maa waxaan u dhaaranayo aan labada shilin ugu dhaaranayo wax lala yaabo fiir wa kaana wuxuu ahaaday majlisu bnu siriin maxamed bnu siriin majliskiisu wuxuu ahaaday majlisa khayrin iyo wa birin iyo wa mawcidat meel khayrka laga qaato oo khayrka laysku faro biriga iyo wanaagga iyo samaha iyo wa mawcidatin wacdiga fa idaa dukira haddii la sheegay cindahu agtiisa rajulu nin bisayi'atin xumaan qof haddii lagu xanto meesha la hebel saas iyo saas wey ninkaa xumaantaas u sameeyey baadara wuu degdegaya markii wuu soo boodaya fadakarahu wuu sheegayaa biaxsani maa yaclamu min amri qofkaa xumaanta lagu sheegay wanaagyaalkiisu asagu sheegaya qofkaa wixii wanaagoo uu ku ogyahay buu sheegi bal inahu asagu oo dadku rabaa inuu yani ka joojiyo ninkaa xumaantiisa ay sheegaya iska dhaaf bule xumaantiisa wanaaggiisa un ka sheekeeya wixii wanaag ogtay anigu waxaan ku ogay ninkaas intaa iyo intaa intaasoo wanaaga bal asagu inahu samica inahu bal inahu asagu samica wuxuu maqlay axadahum dadkii midkood yani yasubu caaya alxajaaj bacda wafaati xajaaj binu yuusuf oo la yaqaanay ninkaas ogeyda dhibka badnaa ee dadlayska ahaa yaa nin wax ka sheegay markuu dhintay bacdiga fa aqbala calayhi maxamed bin siriin baa soo qaabil wa qaala wuxuu yidhi sah yabna akhi aamus buu yidhi iska daa walaalkii wiilkiisiio iska daa fa ina alxajaaja xajaaj malaa waa tegay ilaa rabbihi rabbigiis buu aaday maxaa ka rabtaa ilahay xaggiisa ta ya laa tasubu lamwaata soo nabigu ma dhin calayhi salaatu wasalaam ha caayina dadka dhintay fa inahum afdow ilaa maa qadimuu waxay hormarsadeen weyba gaareen maxaad ka sheeg sheegaysaa udkuruu maxaasina mawtaakumunawle wanaagooda u sheega marku dadku markay dhintaan qofku si kastaba ha u xumaado hadduu qofku ehlu tawxiid ba ahaa xumaanyo kastaba ha samaynayey xumaantiisa adigu ha ka sheesheekeyna hadda iska dhaf wixii waaba tegeyba waaba lagu xisaabinayaa sooma hadee asagii baaba camalkiisii wuu arkayba wuu arkayba rabbigii buu la hortegay wa marka iska dhaaf buu yihi fa ina alxajaaja madaa ilaa rabbihi rabbigiis buu aaday wa inaka adigu xiina waktigii taqdumu cala allahi ilaahay aada hor istaagto beri qiyaamo caza wajale satajidu waad ogaan doontaa waad heli doontaa ana axqara dembin dembi midka oogu yar oo irtakabtahu aada samaysay fi dunyaa adduunyada ashadda ashaddu inuu oga daraya calaa nafsika naftaada min acdami dembin dembi midka ugu weynaayo ishtaraxahu lxajaaj xajaaj uu sameeyo dembigii uu xajaaj sameeyey midka ugu weynaa waa qof mu'minoo uu dilay soo ma adiga beri qiyaama waxaa kaaga darnaan doona dembiga ugu yaroo adiga aada samaysay unbaa naftaada oga daran ee midka xajaaj maxaa ku gashaday waay adiga dembigiisa wixiisii weynaa iyo wixiisii yaraaba asagaa lagu xisaabinaya adiga laakiin beri qiyaama wax kaaga daran arki maysi dembigi kaa dhacay aba yaraade dembiga ugu yaro adiga kaa dhacay unbaa beri qiyaama ku dhibi doono kii xajaajna wuu kaaga daran yahay adiga adiga wuu kaaga daran yahay ay falikullin minkumaa nin kastoo labadiina ka mid a adiga iyo xajaaj nin kastoo idinka mid a yowmaidin maalinkaas shanu yugniihi shani deeqa unbuu ku filnaan doona qiyaamaha likulli mri'in minhum yowmaidin shanun yugniihi soo ilaahay ma dhihin qof kastoo qiyaamaha markii la tago yani welad iyo waalid iyo zawje iyo walaal iyo kulli iyo waa la silmaami qof la waa la kala carari qof la arka maalinkaas shanigiisi baa deeqi doona yaa wax iga qaada moogi maanta maalinkaas hadal kale ma jiro ay dadkii baadba ka cararaysaa in wax lagu sheeg dadka yaab waclam ogow buu yidhi yabna akii walaalkay wiilkiisii ana allaha jalla wacad ilaahay yani weynaaye saufa yaktasu saufa mar dambe ayuu yaktasu qisaasi doonaa min alxajaaj liman dalamahum dadkii uu dulmiye waay xajaaj markii qiyaamaha la tago dadkii uu adduunyada ku dulmiyo dhibaatada u geystay ilaahay baa u qisaasi doona xajaaj baa la qisaasaya kamaa yaktasu lilxajaaj sida loogu qisaasi doono minman yadlimuuna kuwa dulminayo wax ka sheegaya kuwa xajaaj xamanayo iyo kuwa caaya iyo kuwa wax ka sheegayana xajaaj baa loo qisaas ayagaa la qisaasi doonaa xajaaj baa loo qisaasaya ogo marka adigu yani kuwa xajaaj loo qisaasaya ha gelin hadhow ha gelin buu leeyahy iska da falaa tashqalanna nafsaka naftaada ha ku shuqlinin bacda alyawmi maanta bacdigeed bisabi axadin ruux caydiisaba naftaada ha ku shuqlin adiga nin waa adigaaba taadi ku dhigatay ruux caydiisa maxaad ka rabtaa maba fiicnaba inaad qof caydiisa isku shuqliso culimadu markay ka hadlayaan waxay yidhahdaan xataa waxay yidhahdaan ibliis yani waa laciinka xumaayo ilaahay naxariistiisa laga dheeray lacnad ilahay baa ku dhacay sooma waaba ehelnaarkaas ad qiyaamo lagu dhihi maayo haddaad tagto maxaad ibliis u lacnali weyde maxaa lagu dhihi maayo lacnatullaahi calaa ibliis maxaad u dhihi weyde berri qiyaamo lagu weydiin maayo haddaad xataa iska dayso lacnadiisa ibliis aadan lacla- lacnadin wey marka qof kaleo islaamna maxaad u malaynaysaa haddaa wax ka sheeg ya qofba inaadan wax ka sheegin baa fiican taas uun ku dadaal naftaada uun ka fikir bas ay haba qof ha ka sheegin wa kaana wuxuu ahaaday idaa jaa'ahu rajulun hadduu u yimaado maxamed binu sayrin nin hadduu u yimaado muwadacan yani xaaluu wadacayo fii safarin ay litijaara nin baa wuxuu leey meel baan u baxayaayo tijaaran u safrayaaye yani yani wuxuu leeyahay ii duceeyo waa muwadic qaala lahu wuxuu u leeyahay yabna akhi walaalkay wiilkiisaw itaqi illaha caza wajal ilaahay ka baq wadlub dalab oo maa qudira laka wixii lagu qadaray min dariiqin xalaalin ku raadi waad baxaysaa hadda waad safraysaa tijaarad aadaysa soo maa halkaasa xoolo ka keenaysaa intaasaad badeeca kale kasoo qaadaysa agga meeshaa u safraysaa soo maa ilaahay cabsidiisa ku dadaal wixii lagu qadaray oo risqiga ana dariiq xalaal ah ku raadi marna xaaraan ha ku raadin haddii wax xaaraan oo lagu yidhaha maanta intaasoo faa'idaad ka helaysa war waxaan faa'iida wax la dayn karame maanta iska qaada marna ha odhan xalaal un dariiq xalaala ku raadi waa wadlub maa qudira laka min dariiqin xalaal waclam ogow annaka adigu idaad yacni in in tadlubhu haddaad dalabto min gayri xillihi risqigii lagu qoray haddaad meel aan xalaalayn aad ka raadiso lam tusib asiibi maysid oo heli maysid aksara mimaa qudira laka wixii lagu qadaray waxaan haynum heliso dembi unbaa kuu dheer moogi intii lagu qadaray maad soo heli daad xaaraan ku raadiso walaqad kaanat waxay u ahaatay limaxamed bnu siriin walaqad kaanat waxa u ahaatay limaxamed bnu siriin maca wulaati bani umaya nimanka reer bani umaya la dhihi jiray inkarnaa ee madaxda ahaa mawaaqifun mawaaqif mashhuudatun oo la yaqaani wey goobjoog laga ahaa sadaca fiiha uu ku yani ku caddeeyey ku daahiriyey bikelimati alxaq xaqa kelimadiis kamuuna cabsan jirin wulaadu bani umaya oo nimankii dadka lan jiri oan lala hadli karin hortooda xaqa ka sheegi jiray wa akhlasa nusxa naseexada ayuu u khaalis yeeli jiray lilaahi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina min dalika waxaa ka mid ahaa ana cumar bin hubayra cumar bin hubayrata ninkii la ohan jiray alfazaariy rajulun yani rajula bani umaya ree bani umaya ninkii ku jiray buu ahaa rajula bani umayu ahaa ree bani umaya ninkii ku jiray buu ahaa alkabiir ee weynaawe wa waaliyahum buu ahaa ninkii boqorka ah buu ahaa cala alciraaq cala alciraaqeyni de kuufa iyo basre ninkii xukumayey buu ahaa ninkii xasanubasri asiiradiisa kusoo marayday waa ay baxasa ilayhi cumar bin hubayraa yani usoo diray yadcuuhu asagoo u yeerayay ilaa ziyaarati maxamed bin siriinow io imow ayir famadaa ilayhi wuu aaday wa macahu ibnu akhiihi walaalkii baa la socda marka falamaa qadima calayhi markuu u galay maxamed binu siriin baa aaday marka walaalkiisna wuu raacay nakeen wey maxamed binu siriin la dashay falamaa qadima calayhi markuu yani u galay raxaba bihi lwaali waaligii baa soo dhaweeyey waa u tarxiibiyey marxaban ayuu yidhi wa akrama wifaadatahu wafdigiisina waa karaameeyey wa rafaca majlisahu majliskiisina waa kor yeela meel wanaagsan buu fadhiisiiyey wa sa'alahu wuxuu su-aalay can kasiirin wax badan oo min shu-uuni ddiini diinta arrimaheeda iyo wadunyaa adduunyada uma qaala lahu wuxuu u yidhi markuu wax badan weydiiye intiiba oga jawaabay qaala wuxuu u yidhi lahu asaga kayfa tarakta ahla misrika magaaladaadii aad ka soo tagtay basro seed oga soo tagtay ehelkeeda see ahaa yaa abaabakri abaabakaro maxamed bin siriin buu ku jeeda fa qaala wuxuu yidhi maxamed bin siriin taraktuhum waan ka soo tegey walxaal adulmu dulmigina fiihim ayaga dhexdooda faashil uu ku faafay wa anta adiguna canhum xaggooda laahin aad ka hilmaansanta adaa mas-uulka ah magaalada oo basro adaa ma- yani ninkii mas-uulka ka ah waa adiga dulmi baa dhexda ku faafay oo dadku way isdulminayaan adiguna waa iska hilmaansan tahay waxba kama ogin faqamadahu ibnu akhiihi faqamadahu waxaa sidaa u taabtay ibnu akhiihi walaalkii yani wiilkiisii bima waa ninkii asaga la socday oo adeerka uu ahaa wa macahu ibnu akhiihi baan soo dhigay mogta walaalkii wiilkiisa wiil adeer u yahay baa la socday marka markuu arkay oo waa kelimada waa kelimada ninkii yani madaxda ahaa taabanaysa soo maha dadkii way isdulminayaan dulmigaa dhexda ku faafay adiguna waad hilmaansan tahay buu ku yidhi wiilkii la socday adeerku wahaaba mar garabka ka taabta ka amusbule ninka madaxda ha lagu dilin yani sidaa hore inbuu ka wadaago aye faltafata ilayhi wiilkii buu fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi inaka adigu lasta matid alladii kii tus'alu canhum la weydiinayo wa inamaa ana aladii us'alu anaa lay weydiinayaa aamus xaqa aan sheegay adiga laguma su-aalay anuu yar baa tahay maxaa yeele adiga ninka culimmada mas-uul baa saaran wixii xaqa wixii arka waa inuu sheego waay xaqa waa inuu sheego madaxda waa inuu u sheego xaqa waay hadii sheegi waayaan basade wa inahaa ayadu la shahaadatun markhaati weeye waman yaktumhaa ninkii qariyo fa inahu aasimun qalbu qalbigiisaa dambaabaya de walaman fadal majlisu majliskii markii lagu kala tegay uu dhammaaday wadacahu cumar bin humayra cumar bin humayra wuu sageetiyey bimili ma staqbalahu bihi yani wixii uu ku qaabilay oo kale yani soo dhaweyntii iyo sharaftii uu kusoo dhaweeyey oo kale uu haddana ku sagootiye oo min xafaawatin iyo waijlaalin weyneyn uu weyneynaya iyo ixtiraam waay wa bacasa ilayhi wuxuu u diray bikiisin oo fiihi kiis buu yani ka dabageeyey fiihi fiigiisa halaaatu aalaafi dinaarin saddex kun oo dinaar oo dahab ah ayuu ugu riday man yani meel ugu riday markaasuu yihi siiya falam yaakudhaa ma qaadani maxamed bin siri waa diiday faqaala lahu ibnu akhiihi wuxuu u yidhi wiilkii adeerku waayo la socday maa yamnacuka maxaa kuu diidayo an taqbala inaad aqbasho hibat alamiiri maxaad u diideysaa ninka madaxda hibadii yani hadiyada uu ku siiyey ma iska qaabad maxaa u diideysaa adeerku saasuu ku yidhi faqaala wuxuu yidhi inamaa acdaanii wuu isiiyey xoolahan wuu isiiyey likhayri khayr khayrkoodanna bi uu ii malaynay in fiican oo wanaagsan inaan ahay khayr uu ii malaynaya ugu horta ii ikraamaya wax ii siinaya fain kuntu haddaan ahay min ahlilkhayri haddaan ahay kamaa kamaa danna suu maleeya haddayba jirto oo aan ehlu khayr ahay famaa yenbaqii iima wanaagsana lii aniga an aqbala inaan qaato wain lam akun haddaana ahaynoo kamaa danna siduu maleeyeyna fa axraa bi taasaaba kasii oolaysan allaa astabiixa yani qabuula dalika inaana yani banaysanin aqbalkaas inaana banaysanin haddaanaba dee aanan khayr lahayn wixii nin khayr yani wixii khayr nin khayr la camal la ii siiyey inaan qaato ma baha markaas marka khayr uma yani dadku iska malaysanayaane saasay leey dadka helu khayrkaa saasay dhihi jira yadunu naasu bi khayra wa inii asharu naasi in lam tacfu canni naas oran jir yadunu naasu bi khayran dadku khayr bay ii malaynayaan wa inii asharu naasi baan ahay ilaahayo dadka midka ugu shar badan baana in lam tacfu cani haddaada i cafin saasay ohan jir marxaban sida abubakar iyo dadka warwanaagsanaya waxaa laga soo naqlinaya markii la ammaano helu khayr baa tahay kan baa tahay la yidhaahdo maxay ohan jireen ya ilaahayow isii oo waxay malaynayaan wax ka khayr badan waqfir lii limaa laa yaclamuun waxayna ayagu iga ogeyna ilaahu ii dhaf yani dadku daahirkaagun bay ogyihiin maxay kaa ogyihiin qof wanaagsan baa tahay elkhayr baa tahay bay kuleeyihin marxaban waay waxay sheegayaan wax ka khayr badan ilaahu si waxayna ayagu ogeyna ilaahu ha ii qaban ya saasay ohan jireen walaqad shaaa allahu ilaahay wuxuu doonay jala wacaze an yabluwa inuu imtixaamo sidqa moxamed binu sirin moxamed binu sirin runtiisa iyo iimaankiisa yani runnimadiisa wasabarahu iyo wa sabrahu sabri sabarkiisi dheh yani nin sabraayo yaqiin loo iimaan le inuu yahay yaa ilaahay imtixaama facaradahu ilaahay wuxuu u bandhigay limaa shay buu u bandhigay yatacaradu lahu lmu'minuuna mu'miniintu ay u bambaxaanoo min almaxani shidooyin o in kastoo darajo weyn waa la imtixaamaya yubtala rajulu biqadri diinihi ninka waa la imtixaamaya w nabigu yidhi iimaankiisu inta uu la egyaha w fain kaana sulban fii diinihi hadduu iimaankiisu adag yahay ishtadda balaa-uhu balaayadiisu way darnaanaysa kuwa aan aada iimaankooda u weyneyn xoogaha waa loo yardibrinaa maxaa yeelay dhibaato adag hadday ku dhacdo waxaaba laga yaaba inuu diinta ka carare ashad lambi ashad nnaasi balaa-an alambiyaa buu nabigu yidhi dadka waxaa imtixaanka ugu daran ambiyada uma alamhal faalamhal ninba ninkuu ka fadli badan yahay oo ka darajo wen yahay waa ka imtixaan badan yahay alo ka adkaysa mado ka sabar badan yahay ya min dalika waxaa ka mid ahaa imtixaankaa la imtixaamay annahu asagu ishtaraa wuu iibsaday daata maratin marbu wuxuu soo iibsaday zaytan saliid biarbaciina alfan afartan kun buu kusoo gatay muajala oo dayn a waay saliid buu soo qaatay oo afartan kun oo dayna kusoo qaatay falamaa fataxa markuu furay axadda ziqaaqi lzayti saliidda yani yani dhabadaheedii yani ama yani kartoomaheedii mid ka mida markuu furay hali ziqaaqu yani waa bahalka saliidda lagu shubo ee ku jirta soo maha mid ka mida markuu furay wajada fiihi wuxuu ka helay facran jiir mayitan oo meyd ah jiir meyd ahaba dhex yaal facran mayitan mutafasikan oo haddana ku burburay oo ku googo-ay baalka dooliga la yidhahdo ama jiirka la yidhaahdo oo meydahaba dhex yaal see la yeeli hade horta waa saliidana de waa nijaaso maxaa yeele shayga markuu baalkan dooliga iyo jirka uu ku dhinto shaygan hadday waxaan yani wax fadhiya hadduu yahay intaa un jirka haysto un baa la tuuri laha sida xadiis kusoo arortay inta kale waad ahayd laakiin hadduu socdo saliidda waa dhalaalsantahay waa socotaa soo maa khalaas ka kacwo shay maayica dahaaro danba ma aqbalayo mar hadday nijaaso ku dhacdo bas shay hadduu maayic yahay hadduu caano yahay hadduu subag yahay hadduu saliid yahay hadduu malab yahay hadduuba sidaa usocsocdo dhalaalsan yahay khalaas yaraan iyo badnaanna farqi male oo biyaha masalan nijaasadooda waxaa laga fiiriyaa hadday badan yihiin ilaa ay doorsoomaan awsaaftooda ma nijaasoomaan mot biyuhu midabkooda iyo urtooda iyo dhadhankooda inu isbedelo mayaan hadday badan yihiin waxaan kaloo mayacaadka caanaha iyo subaga iyo malabka iyo saliidda iyo hadday intaasoo barkadood yihiinna wax ma tarayaan haddii shay ku dhaco nijaasa ku dhacdo waa khalaas dahaaro dambana xataa ma aqbalayaan biyuhu xataa hadday nijaasoobaan dahaaray aqbalaan biyihii farada badnaa hadday doorsoomaan oo meeshooda loo daayo oo taqayurku uu ka zuulo asagoo waxba lagu darin taqayurkii baa ka zuulay urtii iyo dhadhankii baa ka baaday daahir bay noqonaya ya waa la yaqaanaayo remiyiga markuu roobka da-o aqdaalaha yani ragaadka oo kale roobku markuu sii dhammaanayo walaha iyo meelaha laga cabayo xooluu say ugelayaan oo u kaadinayo ajay noqonayaan biyihii waa ajoobeen baa laleeyahy haddii meesha laga guuro oo biyaha marka say dabays umarayso dabays umarayso ajada way dilaacdaan dhac biyihii wax macaan bayba noqonayaan biyisaa doorsoonka aw wixii oo dhanba hoos bay u degayaan ilaahay cilmigii biyihii dabayshaasase ugu dhacayso ugu dhacayso way isbedelayaan daahir bay noqonayaan de marka horena ka kacbay aha inago hadday mar soo uraan biyuhu si kastaba ha u badnaadeene bad ahaadeene xoolihii baa galay markaasay ku kaadiyeen soo maha way soo ureen soo maha ka kacway eberka ka kacwo marka saliiddii wuxuu arkay jiir baaba ku jiro oo ku googo-ay fa qaala fii nafsi wuxuu yidhi ina zayta saliida kullahu dhammaantii kaana fi lmacsarati fii makaanin waaxidin markii la shiidaya kaana fi lmacsarati makaanu shiididda fii makaanin waaxidin hal meel ahaa wa ina nijaasata nijaasadu laysat mays ahaani khaasatan bi hada zaqi duuna siwa halkan yani ma midkan keliya dhabadan keliya maaha waxa nijaasowde markii yani la shiidayo oo ratigu uu shiidayo saliidda yuu jiirku galay markaasuu ku shiiday kulligeed marka waa ku wada jirtaa nijaasada waa lagu wada shiidaygo waana yani saliidda saa u fara badan oo intaasoo kartooy afartan kun buu kasoo bixiyey see la yeelaya marka ay kulligeed marka waa wada nijaaso soo ma wa inii anigu buu yidhi asagoo isla hadlaayo in radatu haddaan celiyo lilbaayici ninkii baayica haddaan u celiyo bilcay baan idhaha warsaliid nijaasaysan baad iga gaday farubamaa baacahu linnaasi dadka kale uu ka iibinayaa dad kale oon cilmiga lahayn buu ka iibin haddaan idhaha warxaagu waa ceebisa iga cesho oo lacagta ka soo qaato bas inta unbuu dhiganaya hadda warsaliid baan rabaa nin le unbuu u raray haddana wuu u raray ninkaa kalena wuxuu ka ogyahay male hadduu xataa ku arkana damba kama le inu cilmi lahayn baa laga yaaba marka haddee dhibkaas adigaa marka haddee waxba qayb baad ka qaadanaysaa haddii marka ummaddii laga gada haddana uma araaqahu kulluh kulli waa qabtayo afku dhulka u geliyey daliidii dhammaydii afartanku uu ka soo bixiyey daynta uu kusoo qaaday afku dhulka u geliyey waqad waqaca dalika wuxuu ku dhacay marka fii waqtin kaana yashku fiihi min khasaaratin kabiiratin marka waa yani wuu khasaaray marka markii afartankaasu saa u khasaartay wakti xoogaa yani tijaaradiisa iyo khasaartayna wuu ku jiray intii u dambaysayna saasay min khasaaratin buu ku dhacay kabiiratin weyn xallad bihi farakibahu daynu dayn baa marka daynihii baa ka batay marka wadaalabahu saaxibu zayti ninkii saliidda lahaabaa wuxuu ka dalbay min maalihi isii buri lacagtayda afartankiiyo kun baa kaa raba falam yastadic sadaadahu inuu lacagta iska bixiyo mahayade farafaca amrahu ninkii saliidda lahaa amarkiisiibuu kor yeelay ilalwaali ninkiibuu utagay xaakimkiibuu utagay wuxuu yihi ninkaana dayntayda isilla muddadiina waa la gaadhay fa amara wuxuu amray waaligii waa qaaligiiya bixabsihi xataa yusadida maa caleyh ilaa uu daynta iska bixiya xabsiga hala geeyade hala xidho yidhi falamaa saara markuu ahaaday fi saxni fi sijni de falamaa saara markuu ahaaday fi sijni xabsigi baa lagu togayda maxamed bin sir waa la xidhay wey oo wadaala mugsu uu ku dheeraaday fiihi xabsigu muddo ku jiray ashfaqa calayhi waxaa u yan u naxariistay ashajaanu kuwii yan ninkii maxaabiista aha iyo meesha maxaamadiisa ilaalinayay waa limaa calima wuxuu og yahay oo min amri diinihi ninkan diintiisi min amri daynihi de dayntiisii buu ogaa iyo wamaa ra'aa wuxuu arkaa wa min shiddati waracihi xalaal miradkiisa iyo waduuli cibaabatihi cibaadadiisa banaanteeda ninkaan in dayn lagu leeyahayna wuu og yahay oo aada buu uga xun yahay nin haddii cibaado badan oo la yaqaanay ba maxamed bin sayrin waa cilmi badan buu ahaa fa qaala lahu wuxuu yidhi ayuha shaykhu sheekhow idaa kaana leylu habeenkii markii la gaaro fadhab ilaa ahlika orod reerkaaga iska aad wabita macahum la soo bari fa idaa asbaxta markaad waa berisato facud ilaya ii soo noqo saasun baan ku yeelaya habeen kasta waan kusii daynaya gurigaaga iska soo seexo subaxiina ii imow maalinkii uun meesha ku jiro ha lagu arko habeenkiina gurigaaga iska soo inta adaa xisaab kuu samaynaya wastamira calaa daalika sidaasu weligaabu ahow xataa yudlaqa saraaxuka ilaa lagu sii daayo saas iska ahow habeenkiina iska galbo maalinkiina soo xirno fa qaala lahu wuxuu yihi laa wallaahi baan ku dhaartay laa afcalu ma yeelay kama baxayr meesha fa qaala yani sajaanu baa wuxuu yidhi kii xabsiga yani xukmayo wuxuu yidhi oo weliba hadaakan la maxaa dhacay ixsaan baaba kuu sameynay allah ku hanuuniye maxaad u diidi maxaa dhacay fa qaala lahu wuxuu yidhi xataa laa ucaawinaka kugu kaalmayn maayo calaa khiyaanati waliyi lamri ninkii madaxda ahaayee mas-uulka ahaye ninka hala xiray yidhi khiyaanadiisa maan kugu kaalmayn ma jirto ruuxaas may ma baxay aniga maanta haddii iska baxle la yidhahda anaga ka war hoostuun baan ka ordi lahay inay khiyaanata ina iska baxdaan maxaa yeele qofka weliye amriga maxaa raba in amarkiisa qaadato ku jirta waana wax baadeen soo maha soo yani iskaga jir meesha ilaahay baa faraj ku siin walama xtudira markii lagu soo xaadiray anas bin maalik radia allahu canhu asagoo meesha ku xiiro maxamed bin sirin oo weli xabsiga ku jiro yaa anas bin maalik geerida ku timid saxaabi weynaha jaliilka anas bin maalik owsaa wuxuu dardaarmay bian yaksilahu inuu dhaqo maxamed bin siriin oo wayusalli calayhi wuxuu yihi maxamed bin siriin ha i dhaqo hana igu tukado wa kaana maa yazaalu sajiinan welida waa xidhan yahay oo lama soo dayni falamaa tuwufiya markii la oobsaday jaa-a naasu dadkii baa yimaadeen ilalwaali ninkii magaalada haystay ee yani waa ninkii xidhay waaye maxamed bin siriin ayay u imaadeen wa akhbaruuhu waxay u sheegeen biwasiyati saaxibi rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam wa khaadimih nabiga saaxiibkiisa oo khaadimkiisa anas bin maalik dardaarankiisi maxamed bin siriin ha i dhaqo ha igu tukado yidhi waana ninkaa kuu xihan adiga wasta'danuuhu fii an yukhliya sabiila maxamed bin sirin waxaad marka kaa codsanaynaa bay yidhahdeen inaad soo sii dayso ood xabsiga ka soo dayso liinfaadi lwasiyati wasiyadaa inuu fuliyo si uu yani yani saxaabiga u dhaqo oo ugu tukado dee waa inaad soo sii dayso yidhah noo soo siidaa faadina lahu wuu idmay hala soo daayo buuri maa loo yimid marka markaasaa loo sheega waxaa layidhi yani ninkii waaligaa idan baan kaaga wadaaye anas binu maaligna si aanu dardaarmay kaala dee saxaabiga dhaq oo ku tuko faqaala lahum wuxuu yihi maxamed binu sirin laa akruju bixi maayo xataa tasta'dinuu saaxiiba dayni ninkii daynta igu lahaa ilaa aad idan soo weydiisaan fainamaa xusibtu fainamaa xubistu waa lay xabaasay bimaa low calaya min alxaq ninkaana de asagu mas-uuliyadaan buu i xidhayaay ninka la ii xidha xaqa igu le waa ninka daynta lahaaye ninkaa idan kasoo dalba ninkaasan u xidhanahay ay ilaa uu ninkaa i idmo hadee maxaan dardaarma fulin karaa aniga ma baxayo faadina lahu daa-inu ninkii daynta kulahaana waa u idmay aydan hala soo daayaba soo baxa soo bax taasuu yidhi cinda daalika uu kharaja soo baxay min sijni xabsigiisibuu ka soo baxay toos buu u aaday markaa meydkiibuu toos u aaday fakasala anasan anas buu dhaqay wa kafanahu wuu kafanay wa sallaa calayhi wuu ku tukaday uma rajaca ila sijni xabsigii uu ku laabtay kamaa huwa walam yadhab liru'yati ehli reerkaan soo maray xataa ma dhihin reerkiisa xataa ma soo bariidin toos buu haddana xabsigii u aaday qolkiisiinbuu haddana galay meeshiibuu ku noqo cumira waa la cumri siiyey maxamed binu siriin xataa balaqa saabicata wa sabciin toddobaatan iyo toddoba sano ilaa uu ka gaaray falamaa ataahu lyaqiinu geeridii markay u timid geeridii mawdkii markuu u yimid wajadahu mawdkii wuu helay khafiifa alximli yacni dhabarkiisu asagoo uu fudud yahayoo uu ka fudud yahay min acbaa'i dunyaa adduunyada culayskeeda wa mashquul adduunye iyo xisaab adduunya dhabarkiisa ma saarnayn wa kasiiro zaadi buu ahaa nin zaadkiisa iyo sahaydiisu ay aada u fara badan mahay waa bacda almowt geerida bacdigeed waxay aada helaysaa waa sahayda dhabtaa taas wey marka bacda almowt sahaydeedina waa wataa waa taqwada iyo cabsida ilahi iyo cibaadadii waa xadasat xabsata bintu raashid xabsa bintu raashid gabadha la yidhahdaa sheekaysay wa kaanad waxay ahayd min alcaabidaati gabdhaha cibaada bad cibaadada badan bay ka mid ahayd fa qaalad waxay tidhi kaana marwaanu marwaan ninka la yidhaahdo almaxmaliyu ree maxmeli loo nisbeeyey wuxuu ahaa lanaa annaga jaaran daris buu nu ahaa wa kaana wuxuu ahaa naasiban ay jaahidan mid ku dadaala fi lcibaadati cibaadada mujtahidan fi daacati ilahay daacadiisana ku dadaalo aha aada ugu dadaalo falamaa maata markuu dhintay xazinnaa waan murugnay calayhi xusnan shadiidan geeridiisa adde waa nin cibaado badnaa oo taqihaayoo dhintay waan la murugnay bayt fa ra'aytuhu fi lmanaami markaasaan hurdo ku ark yani ru'yaan ku arkay bay tii faqultu waxaan idhi bay tihi yaa abaa cabdillaah maa sanaca bika rabbuka rabbigaa muxuu kugu sameeyey maxaad la kulantay faqaala wuxuu yidhi adkhalanii iljannata jannaduu ilaahay ii geliyey qultu waxaan idhi uma maadaa haddana maxaad kaloo heshay markii jannada lagu geliyey faqaala wuxuu yidhi uma rufictu waa lay kor yeelay ilaa asxaabiilyamiin dadka asxaabulyamiinkaa laygu daray qultu waxaan idhi uma maadaa maxaad lasii kulantay qaala wuxuu yihi uma rufictu ila lmuqarabiina kuwa muqarabiinto ilaahay u dhow baa laygu daray qultu waxaan idhi bay tidhi faman ra'ayta hunaaka dadkaa muqarabiinta ayaa ka mid ah ayaad ku aragtay meeshaan qaala wuxuu yihi alxasan lbasri iyo maxamed binu siriin baan ku arkay meesha ay ragga meesha muqarabiinta ah dadka ilaahay u dhowaa waxaa ka mid ahaa oo darajadooda la igeeyey oo meesha ugu dambeysay maxamed binu siriin iyo xasanulbasri baa ka mid ahaa akas rabiicatu ra'yi ninka la yidhaahdo wey maa ra'aytu ma arag axadan axad axfada ka xifdin badan lisunnati sunnada min rabiica nin sunnada ka yaqaana axaadiida nabiga rabiica ninka la yidhahda rabiicatu ra'yi waayo rabiica ibnu faruuq baa la yidhahda ibnulmaashijuun ninka la odhan jiray ayaa sidaa yidhi haa naxnu anagu ulaay fii sanati ixdaa wa khamsiina lilhijra hijrada sanadeedii baanu ku sugannahay konton iyo koobaad waayo wahaa hiya dii midaanu kataa'ibulmuslimiina muslimiinta jamaacooyinkoodii weeye tadribu xaalay soconaysa fii fijaaji lardi arlada jahooyinkooday ku soconaysaa mushariqatan wa muqaribatan yani muslimiinta ciidamahoodii iyo jamaacaadkoodii baa waxay soconayaan dhulkoo dhan yani mashriq iyo maqribba saasay ugu faafinaya diinta ilahi baa la faafinaya taxmilu waxay xumbaaraysaa jamaacaadka muslimiinta lilbashariyati basharka alcaqiidata albaaniya caqiidadii baaniyadahayd ee dhisnayd ee sugnayd watamuddu waxay taagaysaa ilayha ila lbashariyati alyadda almuslixa gacantii wanaagsanayd muslixadayda wanaajinaysay alxaaniyati ee naxariista badnayd wa tanshuru waxay fidinaysaa yani juyuushu lmuslimiin fii rubuucihaa rubuuci lardi ardada jahooyin yani dhulkeeda ashircata ilaahay sharcigiisa allatii sharcigaasoo tuxar shircadaasoo tuxariru xoreynaysa alinsaana qofka min cubuudiyati linsaani inuu qof kale ibni aadana caabudo dadku way caabudi asxaabtu waxay odhan jireen yani waxaanal naxnu qowmun baana ibtacasana allah ilaahay baana soo bixiyey linukhrija annaasa dadka inaan ka saarno min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati rabbi alcibaad saasay odhan jireen yani asxaabta saasay odhan jireen boqorrihii muluugta faris iyo ruum iyo markii loo tago ayagoo waxba haysanin oo calalo xunxun oo dildilacsan qabo oo la yaabaysadoo yani cadadkooduna uu yar yahay ya waxay leeyihiin ama yacni soo islaama ama jizye iska bixiya oo islaamka isku wareejiya hoos imaada haddii kale dagaal dagaal waxba waxaan dagaal maa wax ku kala qaadayna mar maxayd leedihin adinka maxarabkan maxaad ahaydeen idinka maxaa laga soo diray qoom baan nahay anigu ilaahay baa na soo saaray oo ilaahay wuxuu noo soo saaray linukhrija annaasa dadka inaan ka saarno min cibaadati alcibaad dadkii iscaabudayo nin boqor aha ilaah laga dhiganayo oo la daba tuuranaya hiriqle iyo yani kisra iyo soo lama caabudi jiro waa loo sujuudi jiray najaashi iyo waa ka boqorada waa laga- waa la caabudi jiray soo ma dadka inaan ka saarno min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati rabbi alcibaad baan u saaraynaa dadka dadka dhammaantood inay ilaahay caabudaan wa markaas oo tabar malidin waad yartiin dadkaas ka baadan waxba wadin baa tihiine maxaad leedihin annaga waad ogtiin quwada anadi intaan leegna iska dhaafo waxaase imaa yani ma islaamaysaan mise jizyaad bixinaysaan mise dagaal baan hadda dagaal baad ku dhawaaqaysaan markaas ayagadna argagax ku dhacay war balukaadiya bal kuwa dagaalkaa qaadina weerarke bal waan tusanaynaay suga bay leeyihin marka yani waxaan yani awooddu waa meeshan yani waa xag ilahay bay ka socotaa ay nasri baa ilaahay siiyey waa kaw marka dadkiiba yani xoreynaysaayoo min cubuudiyati linsaan bay ka xoreynaysaa sharcadaasay faafinayaan sharcigaas wa tajcalu way yeelaysaa sharcadaasu dadka waxay u yeelaysaa walaahu wali yani walaahu welihiisa lilahi ilahay waxdahu keligii laa shariika lah qof kasta ilaahay baa weligiisa awn ilaahay inuu weli u noqdo aka yuu sharcigaasu xumbaarsan yahay waa sharcigi nabi maxamed lagu soo dejiye calayhi salaatu wasalaam wa haadaa midkan asaxaabiyu saxaabigii wey aljaliili weynaa alrabiic bnu ziyaad la ohan jiray alxaarisiy amiiru khuraasaan meesha khuraasaan la yidhahdu madax ka yahay wa faatixu sijistaan sijistaan ninkii furtay weeye walqaa'iduulmudafiru waa ninkii hogaanka ahaaye aad u guulaystay buu ahaa yamdii wuu soconaya calaa ra'si jeyshi ciidankiisibuu hor socda alqaadii duulaya fii sabiili illah wa macahu maciisa waxaa ahday qulaamuhu addoonkiisii ashujaacu geesiga ahaa faruuqun la ohan jiray faruuq rabiico aabihiis wey faruuq falaqad cazama wuxuu u go-aansaday bacda an akramahu llahu ilaahay markuu ku karaameeyey waa saxaabiga jaliilkii rabiic binu ziyaad waay ilaahay markuu ku karaameeyey bifatxi sijistaan iyo wakayriha oo min alasqaaci yani buqcooyin fara badan markuu furtay calaa an yaktima inuu khatimo xayaatahu noloshiisa alxaafilata weyn bicubuuri nahri sayxuun webiga sayxuun la yidhahdo inuu gudbo oo iyo warafci raayaati tawxiidi tawxiidka yani bandiiradihiisa inuu ka taago fawqa duraa tilka alasqaaci yani dhulalkaas webiga markii la gooye sayxuun markii la gooye buuraha meesha ku yaalla buuraha korkooda inuu yani raayatu tawxiid inuu ka taago allatii taasoo asqacdaasoo kaanad ahayd tudcaa mid loogu yeero lagu magacaabo bibilaadi maa waraa nahri bibilaadi maa waraa anahri baa layidhah webigaa waxa ka dambeeyo webigaa sayxuun waay webigaa inuu ka tallaabo oo halkaa tawxiidka u gaarsiiyo saasoo go-aansaday waay acad rabiicu rabiic waa diyaariyey ibnu ziyaad lilmacrakati dagaalka wuxuu u diyaariyey almawcuudati yani mawcuudadaheedee lagu ballamay cuddatahaa yani awoodeediibuu u diyaariyey waittakhada lahaa wuxuu yani u samaystay uhbatahaa uhbadeedii waa u diyaargaroobay wa farada wuu qadaray calaa caduwillahi ilaahay cadowgiisii zamaanahaa iyo wa makaanahaa fardan wuxuu yani meesha ay joogaan iyo waktigooda ayuu qadaray oo yani wuxuu ku filnaan lahaa buu u diyaariyey walamaa nashiba alqitaalu dagaalkii markuu yani dagaalkii markuu dhacay ablaa wuu muujiyey fiihi fiigiisa alrabiicu rabiic waa saxaabigii ciidanka watay iyo wa junduhu ciidankiisii almaqaawiiru ee waaweynaa wey khatarta ahaa balaa-an bay muujiyeen yani bala yani waa wax arrin weyn weeye geesinimo iyo yaable dagaala maa yazaalu uusan ka zuulayna yadkuruhu taariikhu taariikhu inuu sheegayo bilisaanin carab inuu ku sheegayo nadiyin yani ka qoyanoo bilxamdi yani xamdi lagu qooyey radiibin biliktibaari waay radiibin yani qoyanoo bilikbaari de bilikbaari weyneyn yani lagu qooyey takbiir iyo xamdi baa lagu xusay iyo taariikhda ku xusayaabuu le wa adhara wuu daahiriyey qulaamuhu addoonkiisii faruuqun ahaa fii saaxaati lwaqaa dagaalka yani saaxaadkiisii waa meeshay dagaalka man goobihii dagaalku ka dhacay min duruubi lbasaalati geesinimada qaybaheedii iyo wasuluufi اlkdaami dhiiranaanta iyo yani geesinimada yani noocyaalkeedii maabuu muujiyey zaada rabiica rabiic u ziyaadiyey icjaaban yaab wi- bihii uu wiilka la yaabay addoonka la yaabo iyo waikbaaran weyneyn lahu u weyneeyo waay iyo wataqdiiran limazaayaahu maziyadiisa iyo sharaftiisa inuu arko waay wanjalat almacrakatu dagaalkii baa dhawa yaa dhammaaday macrakadii way faydanta way dhammaatay can nasrin mu'azarin yacni nasri weyn iyo guul weyn oo la xoojiyey lilmuslimiina ay heleen fazalzaluu waxay zilzaaliyeen oy luleen aqdaama caduwihim cadowga yani gomadahoodii baa lushay way rucbi baa alla ku riday aka markaasaa gomadahoodii lusheen wamazaquu waxay kala jarjareen sufuufahum sufuuftoodii wafaraquu waxay kala geeyeen jumuucahum jamaacadoodii ayagoo is arkaynin bay carareen way way jabeen jab xun bay jabeen wax la laayey iyo wax la qabtay iyo wax carray bay noqdeen uma cabaruu muslimiintii way gooyeen annahra webigii waa sayxuune alladii webigaasoo kaana ahaada yaxuulu duunahum yaxuulu kala teedayay duunahum iyo wa duuna insibaaxi inay socdaan ay faafaan fii bilaadi turki ay ku faafaan yani bilaadu turki inay ku faafaan webigaasaa awal ka celinayay webigii bay ka tallaabeen oo wayamnachum ka mancinaya min alintifaaci inay tagaan oo ku tagaan oy galaan naxwa ardi siin ardu siin inay aadaan wa yani haka meesha dhulka ugu fogey utlubu lcilma walow bisiin haka marxaban inay halkaa ku faafaan waa shiinaha iyo dhulkaas inay ku faafaan ayay marka yani webigaasaa ka celinayo iyo wal iiqaali gelitaan ay galaan iiqaalku waxaa le marka waxaa dhex gashaa le inay galaanoo fii mamlakati sudqi mamlakada ay mamlakatu sudqi la yidhahdo yani aasiya yani bartankeeda yani mamlaka ku taalo waayo mandiqo oo fii waasida aasiya yaa sudqi la yidhahda way oo aasiya eshiyaankaa dhexdiisa ku taalla wamaa in cabara alqaaidu qaaid iyo wamaa in cabara muusa gudbin alqaa'idu ninkii hogaanka ah alcadiimi weynaa annahra muusa gudbin waa saxaabigii daliilka rabiic binu ziyaad waay wastaqarat qadamaahu labadiisa lugood kumayna sugnaanin iyo kumayna sugnaanin buu ihi calaa dafatihi haaniya webiga yani qarkiisi kala waaye xataa baadara ilaa uu degdegay oo fatawada ugu weysaystay huwa asaga iyo wajunuudu ciidankiisii min maahi webiga biyihiisa bay ku weysaysteen fa axsanuu way wanaajiyeen alwuduua weysadii wastaqbaluu qiblata qibladiiay qaabileen wasalluu ragcatayni bay tukadeen shukran lilaahi ilaahay ayagoo u shukrinayo waahibi nasri ahaa nasriga u hibeeyo laba ragcadood bay tukadeen oo ragcatu yani shukri a waay markaasa ilahay nicmadiisa ku shugrinaya uma kaafa'a wuu beegtoomay alqaa'idu ninkii qaa'idka hogaanka ah waa saxaabigii alkabiiru weynaa ghulaamahu addoonkiisina muxuu ugu abaalguday faruuqan ahaa calaa xusni balaa'ihi geesinimadiisa wanaaggeedii wuxuu ugu kaaftoomay yuu u yani u beegtoomay oo u abaalguday oo faactaqa raqabatahu markaasuu xoreeyey xor baa tahay buu yidhi wa qasama lahu waa u qaybiyey nasiibahu min alqanaa'ibi uu ka helay alkasiirata ee farada badan ee alwafiirata uma zaadahu wuu u ziyaadiyey min cindii xaggiisa shay-an kasiiran wax badanna xaggiisu uga daray saxaabigii baa uga daray yani sayidkiisa ah uma lam tudil ilxayaatu noloshii maysa dheeraanin bacda dalika alyawmi alablaji maalinkaas yani iftiimayey alaqari ee caddaa birabiic bini ziyaad alxaarisiyi noloshii maysa lasii dheeraanin waay xaysu waafaahu lajalu ajalkii baa u yimid almaxtuumu loo qadaray bacda sanatayni itnatayni laba sano bacdigeed min taxqiiqi xulmi xulmihi yani yididiinadiisii iyo hawadiisii markuu xaqiijiyey alkabiiri ee weynaa in ilaahay diintiisa kor yeelo oo webigaa uu ka tallaabo oo yani diinta uu gaarsiiye dhulkaas markii yani umniyadiisii iyo malihiisii ilaahay u taam yeelay laba sano bacdigood buu geeriyooday famadaa ilaa rabbihi rabbigii buu aaday raadiyan asagoo raalli a mardiya laga raalli yahay waay ama alfataa wiilka yaraa dhallinyarada ahaa waa faruuq wey albaasilu ee geesiga ahaa ashujaacu ee geesiga aha faruuqun ahaa faqad caada wuu noqday ila almadiinati almunawara madiinuu tegey waay yaxmilu asagoo xumbaaraya macahu maciise sahmahu qeybkiisii alkabiira ee badnaa ee min alqanaa'imi waay xoolihii qanimadaayo uu helayna wuu wataa iyo walhibata hibadii asakiyati ee deeqsinimada ahayd allatii taasoo wahabaha uu u hibeeyey lahu asaga qaa'iduhu qaa'idkiisii alcadiimi ee weynaawa oo wayaxmilu xumbaarsan fowqa daalika intaaba waxaa kasii koreeyo u wataa xoriyatahu xorniyadiisa alqaaliyata ee qaaliga ahayd weliba addoon buu awal ahaaye hadda waa xorde iyo wa dikrayaatihi yani sifaatkiisii alqaniyati qaniga ahayd laga buuxiyey birawaa'ici lbuduulaati geesinimada sifaatkiisii iyo waxyaalihi geesinimadiisii la yaqaanay ee geesinimada ka buuxdayna wuu wataa almukaallati ee if yani almukaallala almukallala dhe almukallalati oo yani loogu taajay loo geliye madaxa biqubaaril waqaa'ici geesinimadiisa iyo butuulaadkiisii taajka looga dhigay yani boorkii waqcada dagaalku markuu socdo boorkii kasoo duulayo kaana faruuqun wuxuu ahaaday xiina waktigii habada habadda uu tegayoo madiinata rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam shaaban buu ahaa nin dhallinyara mawfuuro shabaabe dhallinyarinimadiisu ay taam tahay dafaaqa alxaya xayawati dafaaqa alxayawati yani noloshiisuna yani ama yani jirkiisu yani uu ziyaadayo waayo dafaaq yani waxa weeye dhalinyarinimadiisa iyo yani wuu korayaa waayo waa nin ziyaadaya weli mumtalian waxaa laga buuxiyey futuwatan iyo wafurusiyatan dhalinyaranimo iyo faarisnimo ayaa laga buuxiyey waa nin dhalinyaro haddana geesi aho cajiib a waay faaris ah wa kaana wuxuu ahaa yakduu mid u tillaabsaday naxwa alaaiina min cumri soddonkiibuu markaa gaaray oo cimrigiisa waay waqad cazama faruuqun wuxuu go-aansaday calaa an yatakida inuu u sameeyo linafsihi naftiisa manzilan guri gurigaasoo yastaqiru fiihi u dego waay iyo wazawjatan zawjo yaskunu ilayha u askuno inuu gurina iska gato xaasna guursado ayuu go-aansaday wakhtaara wuu doortay imra'atan buu doortay faftaaxa wuu iibsaday dee daaran guri buu ka iibsaday min awsadi duuri lmadiinati magaalada madiine guryaha ugu qiimo badnaa buu mid ka iibsaday wakhtaara imra'atan gabar buu doontay raajixat yani haddana doortay raajixat alcaqli caqligeedu wanaagsan yahay caqli weyn kaamilat alfadli fadligiisuna fadligeeduna uu kaamil yahay saxiixata diini diinteedu ay saxiix tahay tuqaaribuhu asaga u dhow oo fisina xagga da-dana isku dhow yihiin waqtarana biha gabadhii buu la xirsaday wuu guursaday waay nacima faruuqu faruuq waa nicmaystay bidaarihi gurigiisii allatii akramahu llahu biha ilaahay uu ku karaameeyey walaqiya wuu la kulmay fii suxbati zawjatii zawjadiisii iyo xaaskiisii suxbadeedii iyo dhaqankeediina min hanaa'ati lcayshi noolal wanaagsan oo raaxalu kala kulmay iyo wadiibilcishrati mucaamal iyo dhaqan wanaagsan waay wanadaarati alxayaati iyo noolal qurux badan oo iftiin badan fowqa maa kaana yarju wayaamal sidii uu rajaynayay si kasii fiican buu helay way laakina tilka daari daartaas ayada ah alqaamirata alcaamirata la camirey calaa kulli maa tawaafara lahaa gurigaas wanaagga badane laga buuxiyey wax alla wixii u kaamil noqday oo min almasaaya wanaaga way waa guri wanaagsan oo madiine ku taallo masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa ku taallo oo shanta jamaacada aad meesha ku tukanayso rawdadii aada fadhiisanayso weeye gurigaa waa guri cajo badan ogow guryaha la mid maaha gurigaas asaga ah iyo wa tilka zawjata gabadhaas zawjadaas asaalixata ee wanaagsan yacni wanaagsanoo calaa kulli maa xabaha ilaahay wuxuu siiyey calaa kulli maa xabaha allahu ilaahay wuxuu ku dheefiyey gabadhaas la siiyey oo min kariimi shamaa'ili sifaadka way wanaagsana iyo wajaliili lkhasaa'ili khislooyinka waaweyna lam yastadiicaa maysan karin zawjadaa wanaagsan oo cajiibkaa iyo gurigaas cajiibkaa ma aysan awoodin an yataqallabaa inay ka qaalib noqdaan calaa xaniini lfaarisi ninkii faariska ahaa jaceylkiisa iyo qalbigiisi almu'mini ee mu'minkaa ilaa khawdi lmacaariki dagaalka dhexgelidiisa wuu cusqisan yahay dagaalkiibuu weli qalbiga ku hayaay jihaadkii fii sabiili lahi gaalada la dagaalamay qalbigiisa jaceylkii uu hayey gurigaa quruxda badan iyo gabadhaa quruxda badan ee raadiyada ee cajiibkaa ma aysan ka qaali noqonin mayna ka mashquulinin buy iyo wa shawqihi yacni cishqigiisii maysan qaalib noqonin kamayna qaalib noqonin wuu cishqinayey ilaa samaaci waqci nisaali seefaha dhicitaankooda cala nisaali ay ku dhacayeen dagaalku markuu dhaco oo seefaha loo islaabsa qac qac far qac qac lagu hayo tii unbaa qalbigiisa ku cuno wuxuu rabaa asaga iyo gaal inay seefaha isdhaafsadaan un u laayo un iyo wawalacihi mamanaanta uu ku mamanaya aada u jecel yahay biisti'naafi ljihaadi dagaalka inuu cusboonaysiiyo fii sabiili llahi fa kaana wuxuu ahaaday kullamaa taradadat fi lmadiinati madiine mar alle markay soo imaato yani soo noqnoqoto akhbaaru intisaaraati ljuyuushi alislaamiya ciidamihii islaamka guulaysiga ay guulaysanayaan akhbaarteedii alqaadiyati duulay fii sabiili llahi taajajad waxaa hurayo ashwaaqahu cishqigiisa ila ljihaadi uu cishqisan yahy war maxaa meesha ku dhigay in buu leeyahy maa jihaadka aad washtadda xaniinuhu baa darnaanaya cisqigiisii ila listishaad inuu shahaado helo meesha uu ku dhinto waay fii sabiili lah u ku dhinto wa fii daati yowmin oo min ayaami ljumuci ka mid a yustamica faruuqun wuxuu maqlay khadiiba almasjid nabawiy masjidka nabiga ninkii khadiibka ka ahaa kaasoo yazufu lilmuslimiin muslimiinta usoo bandhigayo bushraa intisaaraati ljuyuushi alislaamiya ciidamihii islaamka guulihii ay gaareen bishaaradeedii fii aktara min maydaanin hal yacni maydaan wax ka badan intaasoo meelooda goobooda islaamka ciidamihiis intay dagaalka galeen ay gaaladii kaga guulaysteen ayuu marka masaajidkii ka sheegaya muslimiinta u sheegaya ugu bishaaraynaya wayaxudu naasa islamarkaa dadka wuxuu ku boorinayaa cala aljihaadi fii sabiili lah in jihaadka loo baxo aan la fadhinin way ilaahay diintiisa la kor yeelo way la baxade nafta iyo maalkaba loo huro wayuraqibu wuu ku tarqiibinayaa dadkii fi listishaadi inay u dhintaan ilaahay diintiisa u dhintaan oy shahiidaan istishaad inay shahiidaan way iczaazan oo lidiinihi ilaahay diintiisa ay cizeeyaan iyo wabtiqaaan dalab oo limardaatihi ilaahay ridihiisa ay dalbayaan way facaada wuu noqday ilaa beytihi gurigiisiibuu u noqday markii khudbadii lasoo tukaday jimcadii la tukadayba gurigiibu u laabtay waqad qacada yani waqad caqada wuxuu go-aansaday alcazma go-aankii cala alindiwaa'i inuu u dumo oo taxta raayatin inuu yani bandiirad hoosteeda oo min raayaati lmuslimiin muslimiinta yani bandiiradahoodii ka mid a almuntashirati faaftay taxta kulli najmin xiddig kasta hoostiista ku faaftay yani ciidamo fara badan baa la kala diraya afartii jaha loo diray ciidankii la arkaba dee nin xidig aho weyn baa wato saxaabi aw ayaa wato hogaaminaya dadka wa marka inuu inuu mid ka mida un ka mid noqdo ayuu marka go-aansaday wa aclana cazmahu cazmigiisina wuu daahiriye wuu muujiyey haadaa oo kale lizawjatii buu usheegay faqaalat wuxuu yidhi inaan baxaan doonaya ma joogay anu waa go-aansaday waa baxaya faqaalat lahu waxay u tiri yaa abaa cabdiraxmaan waa kunyadiis abaa cabdiraxmaano liman tatrukuni yaad iiga tegeysaa aniga yaad iiga tegeysaa watatruku hada aljaniina canugan yarna yaad oga tegaysaa aladii axmiluhu aan xumbaarayo bayna jawaanixi midka canyaroo caloosha aan ku wado iyo aniga yaad nooga tegaysaa fa anta adigu rajulun baa tahay qariibun cani lmadiinati magaalada madiine lagaama yaqaano nin qariib ahaa tahay oo dadkii reer madiina sii ahaan jiray ma tihid laa ahla laka fiiha walaa cashiira madiine eegna kuma lihid qaraabana kuma lihid marka haddee qoftaadi yareeda hadda aada guursatay oo adiga un keliyaba un yani adu ahaydba un yani aada mas-uul u ahayd iyo canugii ay caloosha ku wadatay yaad ooga tegaysaa faqaala wuxuu yidhi atrukuki lilaahi warasuulih ilaahay iyo rasuulkiisaan inkaga tegaya adiga iyo ilmahaad caloosha ku wadabo ilaahay iyo rasuulkiisaan inkaga tegaya maanta qofka yani ilaahay diintiisa meel aad lama dhigi kara kuwa yar yaraho aabba ma ogi aan alla aqoonin baa hoos joogu kuley ay kuwa aabbow ma ogi aan alla garanayn ya ayagu haddayna alla garanayso alluu ma garanaya ayag wuu garanaya isagaa irsaaqay wuxuu kuusoo dhiibay baadna u keenaysaa haddaad iska tagtana waxaaba laga yaaba inay kaa reystaan waana yaqiinba way kaa reesan meel ilaahay raalli ka yahy haddaad aado soo ma k ilaahay baa khaliif kaa noqonay ay marxaban marka ilaahay baan inkaga tegaya rasuulkiisaan inkaga tegaya saasuu ku yihi atrukuki waxaan kaaga tegaya adiga lilaahi ilaahay iyo warasuulih maasha allah ilaahay iyo rasuulkiisa baan kaaga tegay uma inii anugu khallaftu waan kaaga tegaya allaki adiga halaaiina alfa dinaarin soddon kun oo dinaarna waan kuu dhiibaya jamactuhaa aan soo kulmiyey min khanaa'im alxarb xarbada haniimada aan kasoo helay yani dagaalka gaalada aan kasoo helay fasuuniihaa ilaali lacagtaas wasamiriihaa lacagtaasi ziyaadi oo ku shaqee wa anfiqii minhaa nafaqayso calaa nafsaki naftaada iyo wawaladaki ku nafaqa bilmacruufi sida wanaag yani ku israafin oo ha iska dhammayni dee bilmacruufi si wanaaga xataa acuuda ilaa aan soo laabtay ilayka xaggaaga saaliman anoo nabad qabo qaaniman oo soo qaniimaystay ow yarzuquni llahu ilaahay uu irsaaqo ashahaadata shahaado allatii taasoo atamanaaha aan doonayo tamaninayo haddaan dhintana dee wakaas dii kale inta ilaahay anigoo nabada iga soo celiyo sidaa ayad uma wadacahaa waa ka dhaqaaqayoo wamadaa wuu tagootiye yani wamadaa ilaa haayatihi meeshuu u socday buu aad wadacati sayidatu way dejisay alrazaanu ee wanaagsanayd gabadhi aada u wanaagsanayd waxay dejisay xamlahaa uurkeedii bacda raxiili zawjihaa zawjkeedii markuu tegey bibilcata ashhurin dhowr bilood kadib bay canug ii dhashay faidaa huwa hulaamun waaba wiil mushriqu lwaji wejigiisu uu ifaayo qurux badan xulwulqasamaati quruxdiisu ay macaan tahay yani qasamka yani quruxdaa la yidhaha quruxdiisa way macaan tahay aad buu u qurux badan yahay raa'icu lmujtalaa ninka fiiriyana wuu soo jiidanayaaba aragtidiisa waa kusoo jiidanaysaa fafarixad way faraxdeen bihi wiilkeegay ku faraxdeen faraxan cadiiman farax weyn kaada sigay oo yunsiaha inuuba hilmaansiiyo firaaqa abihi aabbihi aabbihii bay ka samri la-ayde la murugsanayde wiilkan markayba dhashay aabbihii yacni wayba wayba hilmaantayba waay wiilka farxidda ay ku faraxday wa adlaqat calayhi waxay ku idlaaqday u bixisay isma rabiicata rabiicay u bixisay badad yacni waxaa daahirtay marka cala alghulaami sagiiri wiilki yaraa calaamaatu najaabati wanaagga calaamadiisii waay yani raganimada iyo wanaagga calaamadiisii ayaa ka daahirtay mundu nucuumati adfaarihi yaraantiisiibu laga soo bilaabo wadaharad waxaa daahirtay amaaraatu dakaa'i caqligiisa iyo dhugtiisa ayaa calaamadeedii fii afcaalihi iyo waaqwaalihi fa aslamatu ummu hooyadii waxay u dhiibtay ila lmucalimiina mucalimiinta ay u dhiibtay wa awsadu waxay u dardaaratay bian yuxsinuu tacliima wiilka tacliimtiisa iyo wanaajiya wastad yani wastadcad way ugu yeertay lahu asaga almuadibiina kuwa wax edbiyo waxadanat waxay ku boorisay calaa an yuxkimuu ta'diiba wiilka edabtiisa si fiican u suga wiilka ii tarbiyeeye ii edbiya ayay tiri famaa labisa muuse nagaani kasiiran wax badan xataa atqana alkitaabata ilaa uu farti bartay waalqiraa'ata qur-aankii buu xifdiyey yani aqrintii buu bartaybo uma xafida kitaaballaahi buu xifdiyey caza wajale wa jacala wuxuu gudagelay yuratiluhu qur-aanka inuu akrinayo nadiyan dhariyan asagoo qur-aanka sidiisi awey yuu akrinayaa kamaa unzila sidii loogu soo dejiyey calaa fu'aadi muxamedin salawaat ullahi wasalaamuhu caleyh nabi maxamed qalbigiisa sidii qur-aanka loogu soo dejiyey buu akrinaya wahucaa wuu weeleeye maa tayasara wixii u sahlanaaday oo min xadiidi rasuulillahi ka mida sala allahu caleyh wasalam wastadhara wuxuu haddana xifdiyey min kalaami lcarabi carab kalaamkeeda yacni qisaskooda iyo luqooyinkooda ayuu bartay maa shay yaxsunu wanaagsan bimili asagoo kale an yastadhara inuu barto wey wa carafa wuxuu bartay min umuuri diini maa yanbaqii waxay munaasabka ku tahay owna ku tahay an yacrifa inuu barto waqad aqdad way siisay umu rabiicata rabiica yacni hooyadii calaa mucallimi waladiha canugeeda kuwii barayey iyo wa mu'adibihii kuwa edbinayey almaala maal bay siisay sidaa ugu dheefisay iyo waljawaa-iza jaa-izooyin iqdaaqa shubitaan ayadana si fiican bay de mucalimiinta iyo mu'adibiinta wiilka wax barayey si fiican bay u dhaqaalayn jirtay oo ku sugi jirtay diintu ducaa lagu bartaayo mogtahay haddii yani macalimka si fiican looga duceeyo ilmuhu yani xaqiiqadooda diinta uu baranaya macnigi loo duceeyo unbaa waxbarto marka ducadaa loogu dadaala aad baa looga farxiyaa qofka yani ilmaha diinta barayo yaa si fiican looga farxiyaa fa kaanad waxay ahaatay kulamaa ra-adu mar alla markay aragtay yasdaadu cilman inuu ziyaadsanayaba taziiduhum biran iyo waikraaman ayadana waxbay siini macalimiinta iyo dadkii wax barayay bay siinaysaa usii ziyaadinaysa wa kaanad waxay ahaatay tataraqabu mid sugaysa oo cawdata abiihi alqaa'ibi wiilka aabbihiisi maqnaa inuu soo noqdo oo watajtahidu waxay ku dadaalaysaa fii an tajcala wiilka inay ka yeesho qurata caynin mid ishu ay ku qabowsato lahaa isheeda ay ku qabowsato walow aabbihiisa markuu soo noqdo inuu ku farxo ishiisa ku qabowsatay rabtaa wiilkiio intuu koray yani si fiican wax u bartay kitaabka ilaahay xifdiye axaadiista yaqaano waxa xikmad u turaya aad la yaabayso cajiib ah aadaabta islaamka iyo siduu u qaatay aad la yaabayso aabbihii hadduu hadha u imaado wuu farxayaade wuu farxaya ninkaa jihaad fii sabiililahi buu u baxay ilaahay diintiisii u baxay fiiri ilaahay baa weli ka oo ilaahay baa u hagaajinaya yani ehelkiisa ilahay baa u hagaajinaya tarbiyada reerkii kugu lahaa iyo mas-uuliyaddii uu kugu lahaa reerka aw haddaad ilaahay diintiisa u baxdo yani ilaahay baa wuxuu kaaga dhigayaa zawjadaadii iyo ilmahaagiiba wuxuu ilaahay ka dhigayaa kuwo yani mutadayin oo diinta ku toosan ba ilahay kaa dhigaya yaa ilahay kaaga dhigaya hadda adigu ilahay diintiisa uba yani ka shaqaynaysa wa oo ilahay diintiisa aad u soconayso ilahay diintiisa aad barayso oo dadka aad ka baranayso waa kaw laakina faruuqa ninka faruuq la yidhaahdo dhaalad kaybatuhu baa dheeraatay waa ninkii wiilka dhale uma talaarabat alaqwaalu aqwaasha baa iskhilaaftay fiihi fiigiis wax badan buu maqnaa markaasaaba yani hadallaha kasoo yani xaggiisa akhbaarta ka imaanaysana way iskhilaafaysa faqaala bacdu waxay yidhahdeen inahu waqaca asiiran fii aydi lacdaa ninkaa waa la qafaashay oo dadka la qabsado muslimiinta in la dilay iyo in xabsi lagu hayo in noolyaa lagama waramo waa la qabsado wa qaala aakharuun kuwo kale waxay leeyihiin inahu maa zaala kama zuulin daliiqan inuu yani sii soconayo yuwaasilu jihaad ninkaas inuu socday oo jihaadka sii waday unbaa loogu dambeysay wa qaala fariiqun haaliun qolo saddexaadna waxay yidhahdeen caa'idun yani min saaxaati lqitaal wa qaala fariiqun haalis qolo saddexaad kaasoo caa-idun ka soo laabtay min saaxaati lqitaali kuwo saddexaad oo dagaalka ka soo laabtay waxay dhaheen inahu asagu naalo shahaadata shahaaduu gaaray ninkaas allatii tatamanaha uu tamaninayo shahaadadii uu tamaninayo gaaroo ninkaa waa dhintay fatatarajaxa waxaa raajix noqday hada alqowlu yaa rajaxmayo alakhiiru ee dambeeye cinda ummi rabiica rabiica hooyadii hadalkan u dambeeye wuu dhintayda ayaa u raajix noqonaya waa linqidaci akhbaarihi akhbaartiisii baa go'day faxasinat calayhi way la murugtay xusnan xusni tiraanyo amada yani yani tasi yani murgiyayoo fuaadaha qalbigeeda uma ixtasabatu way yani ajir malaysatay cinda allah ilaahay agtiisay yani ajirkas malaysato way sabartay zawjkeedii waay kaana rabiicatu wuxuu aha yowmaidin qad ayfaca oo marka markii la waaye iska sabartay dee soddon sanuu maqnaa baa lii faruuq ninka le soddon sano ayuu maqnaa qise isudubba nooga imaan doontaa wuu imaan doonaa ninkaasoo iska socdo habeen madow mu madiina dalq soo dhidalo ay marxaba marka kaana rabiicatu wuxuu ahaa waa rabiica yowmaidin maalinkaas waa wiilkii uu dhalay asaga gadaashii dhashay qad ayfaca yani nin buluq u dhawaaday buu noqday oo sindheer uu noqday oo waa nin baalig u dhawaaday wakaada wuxuu sigayo yadkhulu inuu galo fii madaakhili shabaabi dhallinyarada waktigeed faqaala naasixuuna waxay yidhaahdeen kuwii u naseexaynayay liummi hooyadii haa huwa ninkaana daa midka rabiicatu wey qad istakmala wuxuu kaamil yeelay maa shay yambaqii u wanaagsan lifatan nin dhallinyaro midli asagoo kale an yastakmilahu oo min alqiraa'ati qur-aankii uu bartay iyo walkitaabati farti uu bartay ah wazaada wuu ziyaaday calaa aqraani raggi da'diisa ah faxafida alqur'aana qur-aankii buu xifdiyey wa rawa alxadiida xadiidkana uu warinaya asagoo da'dan jiro hadda unbuu qaangaari rabaa falow takhayarti maal u dooratidoo lahu asaga xirfatan xirfo oo min alxirafi xirfooyinka ka mid a wiilkaan hadda inaad shaqo geysa ayaa fiican waay fa inahu asagu laa yalbasu ma nagaanayo an yutqinahaa inuu sugo inuu sugo oo wayunfiqa uu nafaqeeyo calayki dushaada wa calaa nafsihi waay mimaa shay taduruhu min yani xirfadiisaasu yani ay kusoo shubayso oo min khayri khayra wiilkaana waa nin fahmi badana diintan hadda meel fiican buu ka gaare shaqo kala gee iyo xirfo kala gee hadduu durbo baranaya markaasuu hadhow ka shaqaynaya adigaba uu kugu anfacaya iyo asagaba faqaaluu waxay tidhi as'alu llaha ilaahay waxaan su-aalanayaa an yakhiira lahu inuu u dooro ma fiihi salaaxu macaashihi wa macaadihi waxa noloshiisan adduunyada iyo aakhiradiisaba khayrkeedu wuxuu ku jiro ilaahay ha u dooro anigu ma garanayay tii ilaahay ha u dooro waa gabarh cajiib oo wanaagsan bay ahayd ina rabiicata rabiica qad ikhtaara marka wuxuu u doortay linafsi naftiisa alcilma marka ilaahay bay u bariday inuu meeshii wanaagsaneed waafajiya mogtahay asaga cilmiguu naftiisii u dooray buui cilmiga umbasi aan ku dhex jirayaa buui wacazama wuxuu u go-aansaday calaa an yaciisha inuu noolaado mutacaliman asagoo wax baranayo wa mucaliman dadkii baraayo mamtadad bihi alxayaatu intuu nool yahay